bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu habeen wanaagsan kusoo dhowaada warka habeennimo idaacadda dalsan qodobada ugu waaweyn warkeenna habeennimo aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo sheegay in loo baahan yahay in la dhammaystiro dastuurka qabyo qoraalka ah ee soomaaliya ciidanka dowladda ee kuwa degaanka ayaa howlgallo waxa ay ka fuleen qaybo ka mida degaana hoos yimaada degmada ceeldheer iyo weliba qaybo ka mida gobolka galgaduud wasaaradda arrimaha gudaha ee somalilan ayaa sheegtay in la gaaray xilligii dadku ay iyagu aftidooda laga qaadale ku aadan qaabka doorashooyinka maamulka somalilan ay u dhacayaan maamulka degmada doola ee gobolka gedo ayaa sheegay in dadku weli ay saameyntii ay ku yeesheen roobabkii ka da-ay gobolka gedo ay ka muuqdaan kadib markii biyuhu weli ay yaaleen qaybo ka mid ah degmooyin hoos yimaada gobolka gedo maamulka degmada marka ee gobolka shabeellaha hoose ayaa bilaabay bixinta sabarloogooyinka maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa isagu kulan dhiirigelina u sameeyey ciyaartooyda ku matali doonta maamulka koonfur galbeed tartanka maamulka maamul goboleedyada dalka ee muqdisho ka dhici doona akhbaaraadka dibaddana waxaad ku dhagaysan doontaan israa'iil ayaa sheegtay inay ciidankeedii ugu awoodda badnaa ee ogolaani ay isaga baxeen marinka khaza
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
intaasi qodobaday wararka ugu waaweynaa kusoo dhowaada warka oo dhammaystiran madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay la dhammaystiro dastuurka qabyo qoraalka ee soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ayaa khudbadii salaada jimcaha kadib masjidka shuhadaa ee ku yaala xarunta madaxtooyada khudbad dhinacyo badan taabanaysa oo kaga hadlay xaaladaha dalka oo ku jiro islamarkaana dhinacyada dagaalada iyo dastuurka la doonayo in qabyo qoraalka uu ka baxo islamarkaana dalku yeesho dastuur dhammaystiran madaxweynaha ayaa sheegay in loo baahan yahay muddada labada sano ah ee dowladiisu aysan wax faraaqa dheeri aysan u haysan sidii arrimo badan loo qaban lahaa laakiin uu yidhi shacabka soomaaliyeed ee ku kalsoonaadaan baarlamaanka iyagu matalaya waxaana sidoo kale uu sheegay in loo baahan yahay in bulshada soomaaliyeed ay kalsooni ku qaban baarlamaanka islamarkaana la doonayo in la qabyo tiro dastuurka soomaaliya waxaana uu sheegay in wax walba laga horumarinayo danta guud islamarkaana sharcigu uu yahay mid ka sarreeya waxaana sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu sheegay in la doonayo inta ka harsan muddada dowladii soomaaliya afarta sana ah la doonayo in dastuurka wax laga bedelo islamarkaana uu noqdo dastuurka mid dhammaystiran oo soomaaliya yeelato dastuur aad dastuur inta badan aan qabyo qoraal ahayn islamarkaana uu noqdo dastuur dhammaystiran
bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuliilah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaan rabaa maanta inaan caddeeyo dastuurku waa dukumiinti horta dukumiinti nool waaye dukumiinti hal mar inta la qoray meel la dhigaayo maaha dukumiinti mar walba wax laga bedeli karo lasii waxayn karo muddo kale loo sii qaban karo lasii horumarin karo maalin walba ummaddu meeshay marayso inuu ka turjumo ay waay maanta ummadda dibu heshiisiin iyo isukeenid iyo xoreyn iyo amni samayn iyo dowladda iyo dadka waxaasaan ku jirnaa dastuurkeenu inuu waxaas ka jawaabo waay dastuurka dadka soomaaliyada iskale waa la iska warsanayaa wakti ku filan oo dadka dastuurkuna asaa tilmaamayo sida dib u habeynta iyo dib u qaabinta iyo dib u eegista iyo dhaqangelista iyo loogu samaynayo dhammaan isagaa ka hadlaayo midka hadda kumeelgaarka aan haysanaa ka hadlaayo waa dabakeenna dadka soomaaliyeed dee labaatanka milyan oo soomaalida oo caalamka daafiisa kala duwan ee dalka ku nool qof walba inta la hor istaago maxay kula tahay lama dhihi karo laakiin mar walba dadku dad maala baarlamaanka dadka maala maxaanku irahdaa hay-ado maxaanku irahda bulsho rayideed ah oo dadku badanaa ay dhegaystaana jira saxaafad si saxa wax u sheegtaa jirta intaba dastuurka waa looga hadli doonaa waa la gaarsi doonaa laakiin iskama joogi karna meesha looma dhamma weligeen ma taagnaa karno looma dhamma looma dhamma waa soo aragnay waa soo naqaynay horaan u soo aragnay looma dhamma ma taagnaa karno laakiin intii suurtagal oo macquul ah wadatashi iyo wadahad laakiin dastuurka samayntiisa iyo dhaqangelintiisa iyo dib u eegistiisa intaba dastuurkay ku caddahay baarlamaanka federaalka iskale asagay waajib ku tahay inuu maxaanku rahdaa loo igmaday dadka soomaaliyed inay dib u eegaan gudiye u samaysteen institutionsaa loo dhisay waa leeyihiin shaqadii way hayaan baarlamaanka wuu soo gaari doonaa waana muxuu ahaaye baarlamaankuna waa ka doodi doonaa wakti ku filan uu ku doodana wuu heli doonaa ka horna insha allahu dadku waa haddana in badan oo kamid a dadka oo dowlad goboleedyadu ay ka mid yihiin oo baarlamaanada dowlad goboleedyada qaarkood ay ka mid yihiin oo bulshada rayidka meelo badan magaalada muqdisho doodo wuu soo maray haddana kuwo kaloo badan wuu sii mari doonaa oo shacabka ah talo in la weydiiyo maxay idinla tahay maxay idin luquman la yidhaah laakiin go-aanka kama dambaystaa ee dukumentiga waa dastuurkii la leeyahay meesha uu ka soo baxayahay waa baarlamaanka federaalka baarlamaanka federaalka siduu uga soo baxayana way qoran tahay waa la yaqaanaa sida qof jecel yahay ma aha ama koox baarlamaan ka mid ha ahaato ama qof baarlamaan ka mid ha ahde uu jecel yahay maaha si qoran oo dastuurka sidaas waddadaas ha loo maro dib u eegisiisa la yiri ayaa jirta taas unbuu baarlamaankuna raaci doonaa sidii loogu talagalay go-aanadii in loo gaaraan loo gaari doonaa laakiin waa lala cararay waa la dadejiyey ma jirto waktigaan noo dhiman waktigaan haysanaa waa samaynaynaa laakiin haddana waktigaan haysanaa waa xadidan yahay
madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayuu kaasi ahaa kooxa burcadbadeed ah soomaaliya ayaa la sheegay in dooni ama markab kusoo socday xeebaha boosaaso ay kaxaysteen iyagoona la sheegay inay ula dhaqaaqeen dhinaca badweynta sida warkan uu ku faahfaahinay waryaheena gobolka bari gaar ahaan magaalada boosaaso
deegaanka gabac ee hoostaga degmada ayl ee gobolka dhugaal waxaa habeennimadii xalay ahayd lagu dhacay dooniyaha iyadoo kusoo xiratay deegaanka gabac siday noo xaqiijiyeen dad ku sugan deegaanka gabac waxaa halkaasi la wareegay markii ay soo gaadhay doonidu burcabadee islamarkaana waxa ay u kacaysteen gacanka waxayna rabaan inay halkaasi u dhigaan baroosinka si ay uga dalbadaan dadka doonida iskale lacag madax furasho ah oo ay kusoo furtaan doonida ay burcaddu haysato dhowaan ayay ahayd markii deegaankaas lasoo gaarsiiyey dooni laga soo afduubtay degmada ayl ee gobolka nugaal jaamac soo dhawow balgureyn nooga warbixi doonidan halka laga qabsaday iyo deegaanka ay hadda ku sugan tahay hajiw saaxib waa fiicannahay waxaan joogaa meel hoos tagta degmada ayl oo la yidhaahdo gabac waa fiicannahay dee waxaad maqasheen baa dhahay waa raadoonyo iman ahoo ka ganacsado deegaanka oo dadka ay deegaanka u shaqeeyaan dabcan waxaa loo guraa kalluun iyo faramigo iyo baa loo guraa dadka deegaanka baa u shaqeeya oo laashashkan ka jiidan xeebta baan ka baa u jilaada xalay baa waxaa yimid niman burcada oo burcadbareeda oo aan dabcan deegaanka kolba markaana lagu ogeyn baa iyagaa gudoodi ku yimi iyagaa kulba siximad kale bay ka dhaceen xeebta ku olaaya oo deegaanka laga leeyahay siximadaasi waa ku maqlaxaaj haye ku soco
siximadaasay ka dhaceen xeebta ka qaateen badday la fuuleen iyadana waa dhaceen doontaa yamantana waa ku dhaceen doontii dadkii saaraa dabcan qayb baa xeebta joogta oo hadda niman caraba iyo hadda xeebtay joogaan saaka la arkay doontii oo maqan dabeedna haddii laga wahelay oo wararka la ogaaday waxaa la ogaaday doonta inay burcadbadeedka haysatay oo ay la tagtay jaamacow doontaas inay burcadka haysatay warkaas ma la xaqiijiyey mise waxaa dhici kara in dad kale ay dhaceen doontaas oo sababay waa la xaqiijiyey waa la xaqiijiyey haddii la warhel la sameeyey iyo dadcan deegaanka nimankiina waa la gartay dadkii fuulay badankooda waa la gartay haddii xalay dadkii iimay iyo dadkii magaalada ku cusbaa iyo wixii la ogaaday meeshu magaalo yar weeye dabcan waa la ogaaday dadkuna way yaqaanaa marka waa la ogaaday nimankaasu xaqiiqadii hadda waa la ogaaday inay doontaasu nimankan ay kaxaysteen nimankan doonta saarana kubaa haddii iyaga warya lagama helin oo doontii dadka wakiilka ka ahaa iyo carabtii qaybtooda iyo xisaabiyaashii iyo maanta maalin jimcaha weeye habeenka jimcaha waa la xisaabtamaa berigay ku sugnaayeen marka adigu wararka hadda nagu soo gaaraya saan xaqiijinta ku helino shan nin baa kolba doonta lagu kaxaystay oo hadda hadda lagu afduub hadda doonidii xaggee ku sugan tahay ma waxay joogtaa gabac mise waa laga kaxaya gabac
wallaahi hadda ka hor waxaa dhacay xajiow in doon laga afduubay degmada ayl doontaas waxaa la sameeyey niman badday la aadeen adigu nimankan ciidamadan badda ilaaliyahoo dadkan nemigaabaa barashar soo saaray heertaa lagu soo cayriyey dabeedna degmada ayl iyo inta laga xukumaba ciidamada puntland yimaadeen jenaraal muxidiin ciidama uu hogaaminayo nimankii barashar waxaa lagu saaray inay ka degaan doonta doonta hore saasay kaga degeen iyadoo naga qabtay baxday dabcan waxaa la sameeyey doon kale oo abaabulan oo deegaamada kale laga soo abaabulay baa baa halkaa lagala tegey doontiibaa waxaa akhirmatay inay gacanka tagto eeraana khadkaas caalamigaa oo biyaha caalamigaa buu geliyey doon waxaa lagu qabsaday markab markabkaasa hadda badahaas kol badamo oo xeebaha puntland ah bareeda buu marku xirtay bareedaa kolba idinka fuushay dabeedna kolba biyahan badaan sare oo kolba intaan puntlandtaa buu joogaa haddii markabkaa lasoo qabtay dee waysan garanaysaa burcadii uu saasii soo abaabushay oo dee iyaga haddii markabkaa sakhirmay dee baashii saasay u sakhirantay in marka ay aadaaneen laakiin marka hore ayaamihii hore barashar baa waxaa lagu saaray inay doontaa ka degaan doontaa waa ka degeen saasa hadda ciidamada kusoo afjireen dabadeedna dabcan markabkaasaa wax sakhire markabkaasaa wax sakhire baan isleenahay lasoo qabtay oo hadda ay soo qabsadeen ay ku guulaysteen inay soo qabsadaan jaamacow dadka doonida haysta wax xiriira ma lala sameeyey oo
may may wax xiriira ma jiraan ninkii wakiilka doonta rismiga ka ahaa oo deegaanka ayl buu ku sugan yahay degmada ayl buu hadda ku sugan yahay shaaka isagaa la weydiiyey inuu isagu doonta u inuu doontii weynadu yeeray baa la mooday oo ayl ay u ruqaansatay dabeedna isagaa yeeri doontii anigu ma yeerin dabcan haddii shaaka markaas warheelkeeda halkaasaa laga wareeray wax xiriir lala sameeya ma jiraan doontaas ninkii wakiilka ka ahaa hadda degmada ayl oo xaafadda bedey
madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa kulan dhiirigelina u sameeyey xulka kubadda cagta ee maamulkaasi ku matali doonaa tartanka maamul goboleedyada dalka ee ka dhici doona magaalada muqdisho cabdicasiis xasan maxamed laftagareen madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ay weheliyeen qaar ka mid a saraakiisha ciidanka ee maamulkaasi weliba saraakiisha ciyaaraha ee maamulka koonfur galbeed aan irahday weliba sidoo kale wasaaradda cayaaraha ee maamulkaasi ayaa kulankan iyagu ka jeeda hadalla kookooban madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdixasiid xasan maxamed laftagareen oo kulanka dhiirigelinta islamarkaana la hadlayay ciyaartooyda maamulkiisa ku matali doontaa maamul goboleedyada dalka muqdishona ka dhici doona ayaa yidhi sheenow guulna ma sheenow ilaahay masiinkiduw meelaas lan sboortis ah balwadda walaan oo maandooriyaha leyme ah wali ka mid ahaa balwadda naftirsay walaanu waktiga laka dhumiyaayo afar iyo labaatan saac social mediaha laka jari balwadda ku mid ete qobba ada social media ka jarta ama aalmiinto galaas ama facaa isku reebaas adiiba online ah qadka baa ka jartee maaba bahaaso borbelanka inka wiinu isin inti hoolunku dhammaadaasa hool kala malihiidiin lanka hamiinka mada jiifadoo weli ka jiifadee se koobkan ku qaadaase soomaalihan ku dhabiyaase hiraabta madada hakahaase wali hakakahaase se koobkun la hakabiye sida taas la keelo wali waaha inta ana sheegiwo akhlaaqda number one ah kala dambeynta amarka oo macalimiinta iyo tababaryaalka amarsho oo la weelo waa number two ah number saddex odayaalka iyo guddiga iyo isin wada shaqayntiina number saddexo ooba intaas la hela nidaamkii kale ee hataa ana sheegaayona bannaanka lakumara guulo bannaanka hataa la kooyas walbana inta ku safarnay koob weydiinay koobla-aan hanagnay dooko koobla-aan aynay dhiinay
guud ahaan warkii habeennimo idaacadda dalsan dhegeystayaal waa naga intaa
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin warlahel yaabaa talalhel